أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida ku dhowaad siddeetan siliibiyiin yugandhays ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday amaliyaad istishaadi ah oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka bariire waa imisa burburka gaadiidka waxaad maqli doontaan war-saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidanka mujaahidiinta oo howlgalkaasi lagu faahfaahiyey maxaan ka ognahay camaliyaadka ay mujaahidiintu ku dhiigbixinayaan ciidamada saliibiyiinta iyo maleeshaadka murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada afgooye welina ka socda khasaare intee la eg ayaa cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ka soo gaaray weerarada milatari ee mujaahidiintu ka wadaan shabeellada hoose warbixin ayaad dhegaysan doontaan beesha bartire oo munaasabad ballaaran ku wareejisay boqol neef oo geela oo ay ugu talagashay ciidanka mujaahidiinta ee ku jilbi xiran furimaha hore ee wilaayada jubbada hoose madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan gurguurte oo amray in hubka dhigis lagu sameeyo kumanaan ka tirsan maleeshiyadiisa haddaba maxay tahay sababtu haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buur hakaba oo xoolo nool oo ay ugu talagaleen ciidanka difaaca shareecada islaamka ku wareejiyey wilaayada islaamiga bay qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al-andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka زادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya ku dhowaad siddeetan siliibiyiin yugandhays ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday amaliyaad istishaadi ah oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka bariire haddaba waa imisa burburka gaadiidka howlgalkaas oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan war-saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidamada mujaahidiinta war-saxaafadeedkaasi waxaa soo akhriyey walaalkeen faysal mahad bayaankan ayaa ciwaan looga dhigay camaliyad lagu beegsaday saliibiinta yuganda tobanka safar kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri oo waafaqsan afarta bisha agoost laba kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo isniin ah laba camaliyad oo istishaadi ah la beegsadeen ciidamo saliibiinta afrikaanta ah oo falal ashaahadala diriirnimo ah ka waday duleedka degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose camaliyadda koowaad ayaa lagu beegsaday xero ay ciidamada kufaarta yuganda ka samaysteen duleedka deegaanka bariire halkaas oo ay ku jireen gaadiid iyo ciidamo badan oo gaala kirishtaan ah camiliyadda istishaadiga ah ayaa allaah fadligiis sidii loo qorsheeyey u haleeshay bartamaha xerada gaar ahaan qaybtii ay yaaleen gaadiidka gaashaaman ee cadowga camiliyadda labaad ayaa daqiiqado yar kadib lagu beegsaday ciidamo iyo gaadiid gurmad u soo sameeyey saliibiyiintii lagu beegsaday camiliyaddii koowaad waxaana halkaasi mar labaad ka dhashay khasaare ka xooggan midkii koowaad intaan xaqiijinnay khasaaraha cadowga ka soo gaaray labada weerar waa bakhtiga afartan iyo toddoba askari oo ka tirsanaa saliibiyiinta iyo dhaawaca kow iyo soddon askari oo kale kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil dhaawacyada cadowga ayaa u badan kuwo culus oo jirkoodu uu googo'ay camaliyaadka istishaadiga ah ayaa sidoo kale burburiyey sagaal gaadiid ciidan ah oo isugu jira kuwa gaashaaman iyo kuwa ciidamada lagu daabulo gaadiidkan gubtay waxaa ka mid ah laba taangi oo ka mid ahaa hubkii ay saliibiyiintu ku duqaynayeen deegaanka beriire ayna ku burburiyeen inta badan guryihii dadka shacabka goobihii ganacsiga waxbarashada iyo cibaadada khasaaraha cadowga intaas waa uu ka sii badan karaa wixii faahfaahin ahna dib ayaan ka soo gudbin doonnaa in shaa allah bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey aayaddan walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen faysal mahad isla shabeellada hoose maxaan ka ognahay camaliyaadka ay mujaahidiintu ku dhiig bixinayaan ciidamada saliibiyiinta iyo maleeshaadka murtadiinta ee ka dhacay duleedka degmada afgooye welina ka socda khasaare intee leeg ayaa cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ka soo gaaray weerarada milatari ee ay mujaahidiintu ka wadaan shabeellada hoose haddaba warbixin arrimahaas ku saabsan ayaannu idiin diyaarinay waa kan walaalkeen bashiir muxiidiin abuuayman bishii ramadaan ee sanadkii tegay ee kun iyo afar boqol lix iyo afartankii hijiri ciidamada mujaahidiinta ayaa guluf dagaal oo xooggan ka bilaabay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kuwaas oo lagu jiiray laguna xoreeyay allaha fadligii deegaano iyo degmooyin dhaca duleedka degmada afgooye ee koonfurta soomaaliya weeraradaas xasminta oo kala horeeya muddo maalmo ah ayaa allaha fadligii waxaa libaaxyada tawxiidka ugu suura gashay inay kula wareegaan deegaanada sabiid beriire iyo degmada awdheegle waxaana lagu dilay tobanaan ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona lagula wareegay saanad ciidan sababa ku aadan goobta istaraatiijiga ee dhacan deegaanadan muhiimka ah ayaa baqdin iyo argagax xoogan ku beertay cadowga allaah maadaama ay kulaalayaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho cadowga ayaana ka baqdin qabay in mujaahidiintu ay isku fidiyaan dhul hor leh bishii dulxija isla sanadkii hore kun afar boqol lix iyo afartankii hijiri isbahaysi isugu jira saliibiyiin iyo murtadiin oo ay horkacayaan ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayna kor ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladaha maraykanka iyo turkiga ayaa kusoo duulay deegaanada dhaca duleedka degmada afgooye ee laga taageerayada tawxiidka balse allaha fadligii ciidamada mujaahidiinta ayaa cadowgaasi ku wajahay xeerad weerar iyo mid difaac ah waxaana lagu qaaday weeraro toos ah oo cagmarin iyadoona ay dhaceen camaliyaad isishaadi ah oo khasaare baaxadleh uu ka soo gaaray cadowga alle galabnimo isniin ah kow iyo labaatankii bishii hore ee dulxija sannadka kun afar boqol lix iyo afartankii hijri geesi ka tirsan guutada isishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa camaliyad xooggan la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada saliibiyiinta yuganda iyo kuwa riddada oo dhaqaaqi ka waday duleedka afgooye waxaana howlgalkaas looga dilay cadowga ilaa iyo labaatan askari iyadoona lagu gubay dhowr gaadiid oo gaashaaman labaatankii muxaram sannadkan kun afar boqol toddoba-iyo afartankii hijiri geesi kale oo istishaadi ah ayaa camaliyad barakeysan la beegsaday colkaas oo mar kale dhaqdhaqaaqi ciidan ka waday duleedka deegaanka sabiid waxayna camaliyaddaasi galaafatay ilaa iyo soddon askari halka ay ku dhaawacmeen in ka badan konton kale waxaana goobta ku gubtay ilaa saddex ka mid a gaadiidkii ay wateen cadowga allah muddo ka badan bil oo ay usoo gurguuranayeen sabiid iyagooo dhabarka ku wata khasaare xoogan ayay ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta gudaha usoo galeen deegaanka dabyaaqadii muxaram balse harsi iyo hooyaad kuma helin oo waxaa u dhakanaa libaaxyada tawxiidka oo mar kale la kulansiiyey hoog iyo halaag subaxnimo jimcaha soddonkii bisha muxaram ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar cagmarina laa fadligii ku qaaday saldhigyada ciidamada saliibiyiinta yuganda iyo kuwa murtadiinta ee deegaanka sabiid waxaana dagaal in muddaha socday kadib allah fadligii u suura gashay mujaahidiinta inay gacanta ku dhigaan gacan ku-haynta deegaankaasi taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu xilligaasi ku xaqiijiyey in mujaahidiintu ay si dhammaystiran gacanta ugu dhigeen sabiid halka khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey iyadoo weerarkaas lagu dilay ilaa iyo toddoba iyo toban askari oo saliibiyiin iyo murtadiin isugu jira muddo kadib maalin jimco toddobadii safar ciidamada kufaarta afrikaanta oo ay kor ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka dowladaha maraykanka ee turkiga ayaa kusoo duulay deegaanka beriire ee cadowga laga xoreeyay bishii ramadaan allaha fadligiina ciidamada mujaahidiinta ayaa jilibka u aastay iskudaygaasi cadowga uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo isku xukunka shareecada islaamka ammaanka iyo kala dambeynta ka jirta deegaankaasi taliska ciidanka mujaahidiinta oo bayaan ka soo saaray dagaalkaasi xoogan ee muddada saacadaha socda ayaa yidhi dagaalada oo bilowday subaxnimadii maanta oo jimco ah ayaa soo gaaray ilaa iyo galabta waxaana halkaas lagu jebiyey kufaartii duulaanka ku ahayd dadka muslimiinta ah iyo deegaanka beriire ee lagu maamulo shareecada islaamka intii uu dagaal ka socday waxaa cadowga laga dilay ciidan ka badan labaatan askari oo saliibiyiinta yuganda ah waxaana laga dhaawacay soddon iyo afar kale sidoo kale waxaa cadowga laga gubay shan ka mid a gaadiidkooda gaashaaman waxaana lagu qasbay inay dib ugu cararaan goobihii ay ka soo duuleen maalinkii xigta ee sabtida ciidamada mujaahidiinta ayaa mar kale jilibka u aasay iskuday kale oo cadowga uu kusoo weeraray deegaanka beriire ee dhacaduleedka degmada afgooye waxaana halkaas looga dilay saddex iyo toban askari oo yugandhees ah halka looga dhaawacay siddeed iyo toban kale iyaga oo jab iyo guuldaro la liicaya ayay hubantan isugu jirta murtadiintii iyo afrikaanta ay dib ugu laabteen saldhigyadii ay kasoo duulaan tageen ee duleedka beriire balse ciidamada mujaahidiinta ayaa mar kale ku dhuftay darbo aad u xoogan kadib markii laba haliyey oo ka tirsan guutada istishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee laba camaliyeed ka dhex fuliyeen dhexbartanka xerada cadowga muddo laba bil kadib cadowga allah ayaa ku fashilmay inuu dib ula wareego deegaanadii laga kiciyey bishii ramadaan iyadoo dowladda yuganda ay qiratay khasaaraha ciidankeeda ka soo gaaray dagaaladaasi si gaar ah camaliyaadka istishaadiga ah fashilkan iyo guuldarada militari ee dhabarka loo saariyey cadowga ayaa ku soo aadaya iyadoo marxalad culus uu marayo isbahaysiga kufaarta afrikaanta oo ay dowladaha siliibiyiinta iyo reer galbeedka iska diideen inay bixiyaan qarashaadka ku baxaya muddo ku dhow labaatan sano oo ciidamada kufaarta afrikaanta iyo kuwa reer galbeedka siliibiyiinta ee duulaan ashaadalodinimo ku joogaan soomaaliya ayay ku hungoobeen himiladoodii ahayd in dalkan ay ka zuuliyaan isku xukunka shareecada islaamka ayna tirtiraan wilaayaadka islaamiga ah halka taa beddelkeedana ay sidoo kale ku guuldaraysteen inay dhisaan nidaam ridaa oo sal adag oo leh awood ciidan oo ku filan xaqiijinta amnigiisa waxaas oo idilna waxay ku horburbureen sabarka iyo dadaalka ay bixinayaan mujaahidiinta oo ah kuwa maanta u taagan sidii ay dulmiga iyo dulliga oga qaadi lahaayeen ummaddooda ayna u taagi lahaayeen dowlad islaami ah marjaceeduna uu yahay kitaabka iyo sunnaha aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman لن يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا لن يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guud markaa mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyay walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuu soo dhowaada dhegaystayaal xubinta hadalhaynta iyo guud markaa mareegaha islaamiga ah dab xoogan oo ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn oo muqdisho waa halkudhiga warbixin lagu qoray websaytka islaamiga ee calamada warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sidaatan wararka ka imaanaya magaalada caasimada ee muqdisho ayaa sheegaya in dab xoogan oo ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaaladaasi ee lagu magacaabo suuq bacaad ilwareedo ayaa sheegaya in dabka uu soo bilowday gelinkii dambe ee maanta waxaana uu socday ilaa i fiidkii caawa dabka ayaa si xuli ah ku fidaya marbaa marka ka dambaysa si rasmiya looma xaqiijin karo waxaa sababay dabkan ka kacay suuqbacaad balse burbur xoog leh in uu ka dhashay ayaa lasoo wariyey wararka qaar waxay sheegayaan in uu jiro khasaar nafeed oo ka dhashay dabka kacay magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee soomaalida waxaa aada ugu soo badanaya dhacdooyinka dabka ah kuwaasoo isugu jira kuwo koronto ka dhashay iyo kuwo si ku talagal ah loo kiciyey waxaana ku hanti beela ganacsato soomaaliyeed taasina waxay ahayd warbixintii calamada maanta lagu qoray iminkana aynu u weecanoo dhanka iyo shabakada wararka soomaali memo xasan gurgurte oo amray in hubka dhigis lagu sameeyo kumanaan ka tirsan maleeshiyaadka kooxda eridada waa mid ka mid a canaawiintii maanta lagu qoray webka soomaali memo warbixintuna waxaa lagu yidhi xilliuu ceerka isku sii shareerayo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya hoggaanka kooxda eridada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayuu xasan gurgurti qaaday tallaab uu uga hortegayo ama uga gaashaamanayo suurtagalnimada weeraro uga yimaada mucaaradka war ka soo baxay madaxweynaha kooxda eridada ayaa lagu amray taliska ciidanka militariga inuu magaalada muqdisho iyo hareeraheeda ka saaro dhammaan maleeshiyaadka kooxda eridada ee hoostaga murtad odwaa yuusuf raage maleeshiyaadkan oo hadda saldhigyo ku leh muqdisho iyo duleedyadeeda ayuu xasan sheikh ku amray in hubka laga dhigo kadibna loo daabulo gobollo ka fog caasimadda warqadan ayaa maleeshiyaadka kooxda eridada lagu faray in guutooyinka kow labaatanaad labaiy labaatanka abril iyo toddobiy labaatanaad in muddo soddon maalmood gudahood uga baxaan magaalada muqdisho islamarkaana iyagoo sacbooley ah loo daabulo gobolada dhexe iyo deegaano ka tirsan shabeellada dhexe arrintan ayaa lagu macneeyey walaac uu xasan gurgurte ka qabo in siyaasiyiinta mucaaradka ah ay maleeshiyaadkan lacago siyaan kadibna ay u dagaalamaan hoggaanka kooxda riddada ayaa isku diyaarinayaa in marka la gaaro tobanka bishan agoosto inuu ku ballanfuro siyaasiyiinta mucaaradka ilwareedo ayaa sheegaya in xasan gurgurte uu muqdisho ku reebtay maleeshiyaad isaga si gaar ah u taabacsan oo uu ku doonayo inuu ku boobo doorashooyinku sheegyada dhici doona sanadka soo socda ee labadakunlabaatanka saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka riddada ayaa walaac ka muujiyey qorshahan maleeshiyaadka riddada hubka looga dhigayo kadibna looga saarayo muqdisho waxayna sheegeen in maleeshiyaadkan sacbooleyda ah ay halis weyn ee kala kulmi karaan dagaalyahanada shabaabulmujaahidiin warbixintii webka soomaali mimo haddaynu halkaa uga gudubno markaana dowladda kenya ayaa ciidankii maamulka jubbaland ee laga saaray beledxa oo ku dul haysa bulshada magaalada mandheere ee ku hoos jira gumaysigeeda websayteka reediyoga alfurqaan ayaa warbixintan lagu qoray waxaana ay ku bilaabanaysaa bulshada ku dhaqan magaalada mandheera ee ay gumaysato dowladda kufaarta kenya ayaa waxa ay sheegeen inay qaati ka taagan yihiin maleeshiyaad ka tirsan maamulka la baxay jubbaland oo ay dowladda kenya dejisay magaaladaas dadka waxa ay sheegeen in maleeshiyaadka ay fariisimo ka samaysteen wadooyinka muhiimka u ah bulshada ayna sidoo kale degeen dhulbeereedyo ku yaala halka iyagoo dadka dhibaatooyin u geysanaya taa ayaana sababtay in barakac uu ka bilowdo magaalada mandheera dhanka mareegta faafrebro ee telegramka haddii aynu u weecno wararka lagu qoray waxaa ka mid ah in ciidamada mujaahidiintu maanta ay la wareegeen deegaanka goobo oo shan iyo toban kilomitir qiyaastii u jira degmada maxaas islamarkaana labaatan kilomitir u jira magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay mujaahidiinta oo gaaf wareegaya gudaha deegaanka goobo ayagoo wata raayada tawxiidka waxaana tallaabadani ay qayb ka tahay horumarka mujaahidiinta ay ka samaynayaan dhanka bariga wilaayada hiiraan sidoo kale kataabel akhbaariya ayaa maanta baahisay muuqaalo salka ku haya deegaano bariga hiiraan ka tirsan oo ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta deegaanada ceel qooxle iyo ceel hareeri ayaa lasoo bandhigay muuqaal ku saabsan oo ay mujaahidiintu ku rondaynayaan gudaha deegaanadaasi xubinta hadalhaynta iyo guud markaa marigaha islaamiga ayaa intaa noogu eeg bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qeybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abushiiba في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتني حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana jubbada hoose munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada xagar ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayay beesha bartire oo ka mid ah beelaha muslimiinta ee dega wilaayadaasi waxay ku wareejisay boqol neef oo geela oo ay ugu talagashay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore ee wilaayadaasi ugu horeyn waxaa munaasabadda ay geela ku wareejinaysay beesha bartire kelimad ka jeediyey sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimmada diinta islaamka awalan ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaalaa dhimcadan maanta aan sugu nimid iyo xafladdan geel wareejinta ah boqolkaa neef ee maanta halkaan kaga muuqda deegaankan xagar iyo beesha bartire ilaahay baa ku mahad subxaanahu wa tacaala runtii maanta waxaan ku jirnaa jihaad fii sabiiliillaah waxaa la og yahay afdalul acmaal waa jihaad fii sabiiliillaah bacda tawxiid waa camalka laisku waafaqsan yahay camal u dhigma ma jiro aljihaad fii sabiili illaah mar haddii darajadaa iyo maqaamkaa uu fadhiistay jihaadka camalkiisii infaaqa lagu bixiyo sadaqada lagu bixiyo tacaawanka lagu bixiyana waa afdalu sadaqaat waxaa halkaa maanta ka muuqda iyo geelaa qof kastoo annaga naga mid maanta jannuu rabaa jannadan haddee waxyaalaha lagu helo waa inaad baxsato xoolahaaga waxaad ugu jeceshahay aayadda alla muxuu leehay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mimaa tuxibbuun maba gaaraysaan biriga iyo samafalka iyo jannada ilaa aad ka bixisaan waxaad jeceshihiin xoolaha yaan ugu jecelna arkyaare warrama yaan ugu jecelna xoolaha haa xoolaha geel baa loogu jecelin ilaahayba ma dhaheen haddaan looga jeclayn haa la fiiriyo idan geeli maanta waa kan looga jeclaa halkaanuu maanta ka muuqdaa waxaa maanta loo keenay halkaan waa in janno lagu iibsado jannada ilaahay oo qaali alaa inna silcata allaahi haaliya alaa inna silcata allaahi aljanna jannadii oo qaali geeli oo qaali ah akhyaartan iyo dadkan muslimiinta xoolaha maanta ay la baxeen iyo beeshaan waxa weye jannay doonayaan waxay ugu jeclaayeen bay maanta keeneen maanta geelana jannaa lagu doonayaa iyo diinta ilaahay dee in lagu difaaco oo dalkii lagu difaaco muslimiintii waxa weye lagu difaaco idan markaa waxaan leenahay waa arrin aad iyo aad u qaybo badan sidoo kale waxaa iyaguna goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada beesha bartire kuwaas oo geela ku wareejiyey ugaaska beesha bartire waxaan rabnaa maanta inaan wareejinno geel tiradiisu ay tahay boqol neef oo infaaq fii sabiilillaahi ah kaasoo ay bixinaysa beesha bartire ay ugu tala gashay jihaadka ee maaragtaayay ka jira soomaaliya in maaragta ay ku taageerto ku garab istaagto allaahu akbar sidii horeyaan u ballanqaadnay geelaas boqolka neefa ayaannu rabnaa maanta inaan wareejinno ku wareejinno ugaaska annaga ee u dhexeeya oo maaragta hoggaankii qabiilka ah inaan ku wareejinno ayaan maanta halkaas u taagannahay ilaaha mahadle allahana maanta naga dhiga dad muslimiin ah na soo gaarsiiya maalintan qiimaha badan ee jihaadka fii sabiililaahi lagu jiro ee muslimiinta iska kaalsanayaan allahaasaa mahadleh intaa kadib waxaan halkaa u nimid inaan wareejinno geel tiriisu ay tahay boqol ee beesha ay jihaad fii sabiililahi ula baxday waxaanan ku wareejinaynaa ogaaska beesha ugaas aadan maxamed axmed ee ku magac dheer ugaas aadan booti ayaan ku wareejinaynaa wabilahi towfiiq intaasi kadib ugaaska guud ee beesha bartire ugaas aadan maxamuud axmed ugaas aadan buuti ayaa boqolka neef ee geela ee beeshiisu kusoo wareejiyey kusii wareejiyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis waxaan ku hadlaynaa afka beesha absamo kuumade geelaasaan keennay boqolka neef ah waxaa igu wareejiyey nabadoonnadii odayaashii waxgaradkii beesha bartire iyo ganacsatadii oo arrintan ka qayb qaatay ay igu wareejiyey anigana waxaan rabaa inaan ku wareejiyo sheekh axmed abuyoonis xarakadana wakiil nooga ah ayaan rabaa hadduu allaydma inaan ku wareejiyo boqolkaasoo neef oo geela ah ilaahay dartiisna aan ula baxno waa lakala dhaqaaqay diin baa lagu kala dhaqaaqay annaga muslimiinaan nahay waxaan bartaan ku caddaynaynaa geelan in hub lagu gado ragga mujaahidiinta oo safuufta ku jira loo qala jahaadkaan ku darsanay ilaahay dartiisa aan ula baxnay cid aan allaahu akbar cid aan ku raaligelinaynala ma laha ilaahay subxaana wa tacaala aan ku raaligelinayna cid kaloon ku raaligelinayna ma laha wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markana waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey salaadiinta kale ah suldaan cabdulqaadir xaydar suldaanka beelaha direed suldaanka beesha sade ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe suldaan cabdiweli xasan madoobe yarow iyo suldaan macalin maxamed cabdi duuba suldaanka beesha warday ahna afhayeenka golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose boqol neef oo geeloo isku xihan gobolka jubbada hoose berima waxaa ah reer bartiri wax xaqiiqatan waay wax la taaba kale ay bixiyeen oo isha ay soo jiidito oo qabaa'ilda soomaaliya oo jubbooyinka degani ay ku daysadaan waxaan leenahay ilaahay ka ajirsiiyo inshaa allahu tacaalaa beelweynta reer bartire waxaan leenahay ilaahay haydan barakeeyo xoolahaas meeshaad ka soo bixiseen wax ka khayr badan ilaahay idinkugu bedelo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala xoolahaas meeshaa ka soo bixiseen wax ka khayr badan inuu ilahay idinkugu bedelo insha allahu tacaala waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed maanta waddanka waa lagu soo duulay gaalo saliibiyiin baa ku soo duushay haddaanan u istaagin in diinta la difaaco xoolo lagu bixiyo haddaan loo istaagin waxaa weeye gaalada waxa ay rabta ayaa u dhaqangelaya insha allahu tacaala dadka ummadda muslimiinta waxaan leenahay beelaha waa u jeedaan waxaa loo tartamayaa in ji- diinta ilaahay lagu bixiyo xoolo lagu bixiyo waxa maanta beesha bartire ee ay keentay baa u jeedaan waa xoolo nool waa xoolo waxa ugu qiimo badan waa geel boqol neef oo geel ayaa maanta meeshaan horteenna taagan sida maanta muuqata beesha naftooda waxaa la baxeen waxaan leenahay jazaahu allahu khayr aljaza geelaa hadda halkaa jooga hal naaqa ninkii bixiyey ilaa sabcatu mi'ata adcaaf ilaa toddoba boqol ayaa la laaba hashi naf ayaa loo lalaabaya muxuu dhammaan karaa marka geela intaa boqolka meequu noqon karaa wey ajarkiisina xagguu noqon karaa wey allah subxaana wa tacaala marka waxaan weydiinaynaa ummadda muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala ciddii soo bixisay xero ka soo bixisay fikir ku darsatay caqligii ku darsatay xoolo ku dartay ilahay waxaan leenahay miisaankiina xasanaadka maalinta qiyaama ilaahay subxana wa tacaala idinkugu shafeeco adduunkana allah subxaana wa tacaala ha idinku barakeeyo ugu dambayntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis isagoona geelaasi kala wareegay ugaaska beesha bartire ugaas aadan buuti dhanka kalena u duceeyey beesha bartire ee geela wareejisay بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى بمهد إسكله nooga nimceeyey nimcooyin aad iyo aad u fara badan ay ugu weyn tahay nicmat aliimaani waalislaam wa nicmat aljihaadi fii sabiili illaahi subxaanahu wa tacaala wa nicmat alamni nimcooyinkaas aad u fara badan allihii nooga nimceeyey baa mahad iska leh intaan kadib bacda alxamdulilahi subxaanahu wa tacaala kadib waxaan u mahadcelinaynaa mujtamaca kala duwan oo ka soo qayb galay culimmada salaadiinta wahgaradka uqaasha ayagana waan u mahadcelinaynaa bacdallaahi intaas kadibna waxaan u mahadcelinaynaa beelweynta bartare oo maanta geelan boqolka halaad ah oo halkaan wada taagan ay bixiyeen ayna u bixiyeen jihaad fii sabiilillaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay dartiisna ay u bixiyeen ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran maanta waxaa tusaale ahaan u dhaqangeliideen wa anfiquu fii sabiilillahi ilaahay aayaddiisba dhaqangeliideen waxaad samayseen waajib allah subxaana wa tacaala idin saariba ay fulinaysaan waxaan leenahay beesha bartare ee maanta geelan boqolka ay bixiyeen iskama bixinina waa dad lagu yaqiinno jihaadka iyo garab istaaggiis waa dad oo horeyn u bixi jiray maalkaas waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala maalka aad bixiseen ha idinka dhego maal barakaysan ilaahay idinka dhego ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa idin weydiinaya subxaana wa tacaala hoolaha maanta aad bixiseen halkan joogo ilaahay ina badiilkooda oo labalaaba idiin siiyo maanta ballantii aad la gasheen harakada in aad maanta jihaadka garab istaagaysaan naf iyo maalna aad bixinaysaan wixii aad ballanqaadeen waxaa kow ka ahaaye boqolkan halaadoo geela halkan joogo boqolkii halaad geela ahaaye aad ballanqaadeena waa fuliiseen waa dhaqangeliiseen annagana maanta markaato baa ka nahay annaga oo harakada oo wakiilida oo ka ah waxaa markaato ka nahay boqolkii halaad inaad wareejiseen aad nagu wareejiseen annagana waxaan ku wareeji doonaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala ogolaado meeshii looga talagelay baa gaarsiinayna haddii ilahay ogolaado waa akhiiran warkayga waxaa ku soo koobayaa ilaahayna maalkii ha barakeeyo owlaadin ilahay idin barakeeyo ilaahay meesha aad degtaan meel barakaysan ilahay ka dhigo meel diimad ilahay ha ka dhigo meel waxaa weeyaan khayr badan ilahay ka dhigo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa idin weydiinaynaa midnamo iyo waxa isku duwnaasho ilahay idin weydiinaya subxaana wa tacaala geelii aad igu wareejisay waa kaala wareegay annagana waxaa ku wareejinaya haddii ilahay subxana wa tacaala ogolaado meeshii loogu talagalay oo aad u rabteen baa ku wareejinaynaa فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana bay munaasabad ka dhacday deegaanka bisiqcadde ee hoostaga degmada buur hakaba ee wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaankaasi waxay ku wareejiyeen xoolo nool oo ari ah ugu horreyn waxaa xafladda ka hadlay sheekh fu'aad maxamed khalaf oo goobjoog ahaa halkii ay gabdhahaasi ku bixinayeen xoolahaasi bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى waxaan uga shukrinaynaa nicmadan weyn uuna siiyey nicmatalislaami waaliimaan xaqiiqatan gabdhaha muslimaadka ah kaalin weynay uga jiraan jihaadka maalindaweed waxaan soo marnay dalan doolle gabdhihii muslimaadka ahaa waxay nagu wareejiyeen maal aad u badan ay jihaadka u bixiyeen maantana waxaan joognaa magaalada bishq cadde gabdhaha muslimaadka ah waxay bixinayaan ilaahay dartii u bixinayaan ari iyo caagagii biyaha lagu abi lahaa waxaan leenahay allah subxaanah watacaala ha idinka aqbalo jihaadkuna alle nafta iyo maalka maalkuu hormariyey mar kastoo qur-aanka alle uu tilmaamaayo nafta iyo maalka maalkuu hormariyey alle wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllahi wa rasuulihi watujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalikum wa anfusikum dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun maalka in jihaadka lagu bixiyo gabdhihii muslimaadka ee saxaabada sidaasay ahaayeen maalkooday jihaadka ku bixinaayeen ilmahooday geynaayeen naftooday geynaayeen gabadha lilaan husaybata binti kacbin umu camaara maalinkii uxud dhaawac labiyo toban baa ku dhacay iyadoo rasuulka difaacaysa calayhi salaatu wasalaam marka gabdhaha muslimaadka ah kaalin weyn bay jihaadka ku leeyihin maalka jihaadka loo bixiyana alle wuxuu tilmaamay in ay toddoba boqol ka bilaabanayso toddoba boqol neefkii ariga hadda ari tiro badan baad keenteen aada muslimiinta ku wareejinaysaan halkii neef toddoba boqol oo neef wey markaasaa alle wuxuu yidhi wallaahu yudaacifu liman yashaa toddobada boqol alle waa ka badinayaa cidduu doono marka maalka jihaadka loo bixiyo waa maalka ugu fiican meel la geyso mujaahidiintu raayada tawxiidka ah allaa taagay huma daalika sababkooda ayaa jihaadkaas ay ku jiraan iyo gaalada ay la dagaalamayaan dhabarkoodaa muslimiinta ilaahay ku ilaaliyey oo ilmaha qur-aanka ku baranayaan oo gabdhaha xijaabka ku wataan marka kaalinta aad qaadateen kaalin shariifa oo qiimo badan weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid neef geela u keenay fa qaala yaa rasuula allah haadihi fii sabiili illah markaasuu nebigu yidhi waxaad alle agtii ku leedahay jannada gudaheeda toddoba boqol oo neef oo geela jihaadku waa barako badan yahay maalka in lagu bixiyo allah idin barakeeyo annaga waxaan aragnay annagoo xilli adag ku jirna oo dagaal ku jirna gabdhihii buskudka ay keeneen iyo caagagay soo toleen iyo maalka ay soo bixiyeen baa jihaadka noo lagu keenay waxaa la cunaya waa buskudka gabdhaha muslimaadka ay soo kariyeen allah idin barakeeyo allana subxaana wa tacaala magaaladiinnana ha barakeeyo jihaadka kaalinta weyn baad ku leedihiin ha ka caajisina maalkiinna ku bixiya ilmihiinna geliya naftiinna maxay ay ta ha jeclaato jihaadku waa fariida min afdali alqurubaati ila allah waxyaabaha alla loogu dhowaado jihaadka u qiimo badan bacda atawxiid wasalaa saasaan marka insha allah waxaan barakaynaynaa gabdhaha muslimaadka ee qiimiga badan waa idinka ogolaanay wixii aad alle hortii u baxsateen annaguna insha allahu tacaala meeshii ay laheyd ayaan gaarsiinaynaa mujaahidiintaan u geynaynaa waana idiin soo ducaynayaan wajazaakum allaahu khayran dhammaanteenba allahna barakeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay suldaan macalin muxiyidiin cabdiraxmaan aadan suldaanka guud ee beesha jiroon iyo suldaan aadan isaaq alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri iddiini waddunyaa wa sala allaahuma calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin qaala allahu tacaala mahalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الحمد لله أولا إلهي بما هدله ما هد بالله يودم هذا الله إن إلهي ما هنغي ما هد إلهي كدب ما ما هنغي جودهان ولاله إما أن إلهي نقربي مسؤولين تأ في شرق الإفريقيا أو أمريكا إنكوريو يا ما هنغي وعمل كان هاتونو نروغنان ilaahay sababninka wale imaanadan dhiibi in ilaahay garabsho galo imaanada hayaan ilaahay la kaalmayan ilaahay weydiyaan antaas ku dib kolay geega may malaya taariikhda kun afar boqol afartan iyo toddobadii bililamaada ka jarna may goobjoogana gabdhaha muslimaadka eh oo dhiiba hayaan hadaayaad oo iidan fara badan hadaayaadkaasoo han hadiyeeyeen mujaahidiintan hadiyeeyeen oo nool iyo noodba leh may kumid ah koley irinkan hata baalana surungo kan eh aagadihii iyo walilimad ee badan a jaraan markaan arran iidanka faraxaw maalkaas kaase oo libiyaw megeley makagaarhaayn megele bilaan walku fadee rijaalani wa nisaa'anba ilaahay dada saari markaan in ammaanadaas la gududo sidii atillaka gududoon eedaa muhiimiddiyan lata maylana un odayaalka haddii una eedahan dhawaayana arran eedanka faraxasagnu bullikeetiga muslimiinta lan walba meeli kuku jara iyo waa inii kubuuhiyo lanku baahanyi nabagan calayhi salaatu wasalaam kal bunyaan yahre nabagan yashuddu bacduhu bacdan farnyaaji isdagili gabdhaha muslimaadkeenna saasu markan jasaakum allahu khayran maybasan lana ilaahaysan barakaayo hadaayaadkan kan ee oo wiilisha oo jihaadka jaraana dhaleen siinla dhaladeen ama siinkumoqjiina zoodkii moqungu hatana hoola in laku dabajiyo arran eedanka faraxawu may ballanaa horumarka la deerey islaamka hata bariga afrika la deerey kumid eta ilaahaysan barakaay maalkiin alla siin barakaay awlaadin ilaahay siin barakaay deegaankin deegaan barakale ilaahay siin kaweela antaasaa ka gaaway asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه وسلم وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام جزاكم الله خيرا gabdhaha muslimaadka oo degmada buur hakaba gaar ahaan biscada may balana jazaakum allahu khayran waalidiintii mujaahidiinta waalidiintii oo haytan hatana may baaraga haynahe erin oo fara badan ingisin biyo haytan yo iyaalkin magunyin jihaadkana ka jaran hatana xoolagayo isingna biyahaytan jazaakumullaahu khayran asanlana may basin sheegan ahayn hoob ilaa heer maadaama hata isin isin biidan xoolaga isin basateen ilaahay maalinta qiyaamasin ka shafay asanlana ee gabrowin khayr badan mahad ayaa hanumrid may kale la sheegay araa'un een buskudna wal sheegay ee may kale la sheegay caagid la sheegay irin haan ee yaalkan furunta jiran may basin tugana ilaahay yaalkan siin caafi jazaakumullaahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullah ugu dambeyn waxaa kelimaad la siiyey qaar ka mid a haweenka ku dhaqan deegaanka bisiqcadde oo xoolahaasi ugu talagalay ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إلهي سبحانه وتعالى يا مهدلة عليه إني كل مي مكانكم شرفت له ونوعنا لما قبلها كنول محافظة بور هكذا قارها بسقعدة ما يبفضاني قلبتم أو ننفدينه إنه وريجينه ولا لها مجاهدين ته xoolo oo ari ah caag oo shoow ah intaasoo uun uun ka talagalnay oon haddana aan hayna micnaha wal una ka talagalsanayna laakis mufaajaayana inaqati insha allah intaas inka badan ilaahay ba ku rajeeyana juhdiga iyo dadaalkan insha allah kan kusii badado doona marka inka horeytina ma eh waa marar barakal bala jartay marka ilaahay subxaana wa tacaala miba ku rajeeyanay ini gabdhoogi habasadagna sadaqadii uusa ka aqbalo dadkii linjeeyna kolba inii ogaada ley gabdho walaalasha amar walba oon damqadaayan oo hala jeedan leylan wanhaaran ini jaran inisaas niida ka haayan leylanka talagali ilaahay subxaana wa tacaala miba ku rajeeyana nasriga iyo gargaarka in ilaahay nincamimo nasri badan ilaahay subxaana wa tacaala na sii oo una geeg eedanka faraxni laakiinse ilaahay miba ku rajeeyane insha allah yowmin al ayaam inuuna muqdisho ka hadalo doon haddii ilaahay karaal noqda insha allah walaalaha mujaahidiinta mayba lahaa isbiruu wasaabiruu gaalaba la sabartama yooba may wahan sabarahayan yo oo waddanshan un roogna walyoo ka dhimadaayana geegalan ogayn laakiinse ilaahay subxaana wa tacaala isin mayba siin ballan qaaday ixdal xusnayeyn ama ayna isin shahaade helan ama ayna isin nasrika noolatan nicmadu una geega surugnaa laantiin ma ahaateena ilaahay subxaana wa tacaala uusnin isin ninka kii sababi wallaahi inuunan xijaabanaada lahayn xaqiiqdii jarto taas eh marka walaalayaal mayba lahaa gaalada la sabartama anta may kale faray inka faray lanka la erow garguurta garguurta mayba lahaa dhabanka leeliyoo duhuri dharaarba dhoobba dhoobkoka dilaayay rag ilaahay jihaadka dahriba dhaarba dhaarto kacami maasay dhaarta tiidaa dhaxalshe helay miswalakiin dhimankiin dhimaastaraanelena
an oon hadalaw gabrood bisqcadde maybaa siinka wareejiyaane geeka xoolo iyo caaga maybaan mahadyaane ilaahay ku suka walaalaha mujaahidiinta ah oo maalin habeen nin surun siyoo nin ilaaliyaan xijaabkun geega una wadana iyo nacnimadun iyo naxariistu unan geeg ka dhex jarna maybaa ninka haati mujaahidiinta daraadiyo lowla una mayl araaya geega yo on haada fadna nabadung mahaada malahaada fadna iyo naxariistun iyo nicmad un geeg unu ka dhex jarno marka abaalshan unmaha koobo korno ilaahay yaa may baanku tuugaane intii isguul iyo hanhoohiyo insha allah garab shoo surugno hamiig ii maalin dadaalan wali tabartaan e un ducaayaana ducadaan ka kaalmayaan wali un hayno siyaana walba muku haradaana insha allah walaalahaan mujaahidiinta ah salaagaan diraana meel kastayo roogaan muslimiinta mujaahidiinta dhammaantiyo gaar ahaan walaalahan mujaahidiinta ah guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan oo xiise badan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu